ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane saalax axmed jaamac ayaa qura deg deg ah la yeeshay ganacsatada soomaaliyeed kaas oo looga jawaabayo dhibaatooyinka ay sababeen roobka deerta ee ka da-ay qaar ka mid ah gobollada dalka kulanka ayaa lagu soo bandhigay xaaladda dhabta ah uu sababay roobka waxaana ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyay ku dhintay daadadka iyo fatahaadaha qaar ka mid ah gobollada dalka dad gaaraya shan iyo labaatan ruux ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane saalax axmed jaamac ayaa sheegay in xaaladdu ay kasii dari karto maadaama ay soo wajahan yihiin roobab iyo daadad cusub sida ay tilmaamayso saadaasha iyo digniinaha soo baxaya waxaa la saadaalinayaa roobab iyo daadad aan boqolkii sanno ee tegey la arag inay inagu soo fadlay ilaahay baa inaga dugi karaa laakiin saadaasha cilmi baadhista ku dhisan saasay sheegaysa saddexda bilood ee dayrta biyaha da-aa waxay noqon jireen toddobaatan ilaa boqol iyo konton hadday barato millimiter maalinkiiba intaasi da-an hadda waxay saadaashu sheegaysaa amaba aynu aragnay magaaladii la ohan jiray qasax dheere degaanka soomaaliyeed duruufta ka jirta gobolka shabeelle la yidhaahdo waxay si toosa u saameyneysaa iyo feerfeer iyo meelahaas waxay si toosa u saameyneysaa magaalada la yidhaahdo beledweyn iyo buloberde iyo meesha deefo iyo kabxanley iyo inaha kale u dhow si toosay u saameyneysaa si ba-an in webi shabeelle biyihiisu ay kor ugu kacaan baa la saadaalinaya oo halis gelinaya malaayiin soomaaliyeed biyahaasi markay halkaa ka soo yimaadaan etoobiya ka soo baxaan ilaa iyo jawhar ilaa iyo afgooye hadda jawhar iyo meelaha u dhow dhow o dhan waxaa lagu kala socda adduunyo walaalayaalow duruuftaasuu dalku ku sugan yahay dalka intii aan biyaha lagu ogaan jirin sida magaalada gaalkacyo dhuusamareeb oo halisba an ku jirta magaalada la yidhaahdo burco oo toga daadmadheedh iyo iyo toga togdheer ee ka soo rogmanaya meelahaas ilaa iyo qardhana halis bay ku jiraan si kastaba ha ahaatee meelaha ugu daran ee ay saameeyeen daadadka iyo fatahaadaha ayaa waxaa ka mid ah gobollada kale ah gado jubbada hoose jubbada dhexe baay bakool hiiraan mudug iyo galgaduuda